kuwan hadda maaragtay nasaaro in la yidhaahdo ilama fiicno kuwan hadda nala joogo nasaaro maaha mushrikiin waaye waxaan baktiga qurunkaan mushrikiin waaye nasaarada haddeeraa lagu cubcubay maaragta haddaa lagu camcamiyeeyey nasaaro maaha mushrikiin waaye qashinaho quruna weliba marka waxa weeyaan ilaahay marka wuxuu ku xukumay in aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiina fii naari jahannam fii naari jahannam khaalidiina fiiha weli way ku waarayaan markaasaa weliba laga dabka ulaaika hum sharulbariya waa xukun kale oo yacni xumaan inay ugu xun yihiin khalqiga ilaahay sameeyey inay ugu xun yihiin aa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xukum xukunkaas cid ka qaadi karta miyaa jirta ya reer magaal hadday noqdeen hadday nal sameeyeen hadday baabuur sameeyeen hadday qumulug beriya sameeyeen xukunkaas ma ka qaadmaya ma ka qaadmaya ma axad yastatic wax ilaahay xukumay cidina kama qaadi marka ilaahayo xukunkaas markuu saaray aanakana waxaana laka yeefeen waxaana loo diiday dadkaas inaan u aragno inay fiican yihiin oo fiicnaan darteed aan isnidhaahno ayagaa idinka fiicane ku raaca alle marka waa noo yeeraya haddaan haddaan aayaddaa ku sifowno waayo aayaddaas iyo hore inteeda hore yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waannasaara wliyaa soo ma laa tattakidu alyahuuda waannasaara wliyaa wargacal ha ka dhiganina yahuud iyo nasaara haddaad mu'miniinba tihiin alle marka intaa kuma daynin waa noo naadiye wuxuu yidhi amarku nasiiye wuxuu yidhi haka haka yeelanin nahyiu nasiiye haka yeelanin haddaan ka yeelano waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ninkii marka ka weli dhigtaa oo ka gacal dhigtaaye ayaguu ka mid yahay ayaguu ka mid yahay ka mid ahaantaasi ka mid ahaantaasi waa nooce ka mid ahaantaasi waa nooce ibnu jaliil itabari wuxuu leeyahay waa ninkii diin ahaan uga raallino laakiin sayid qudbi wuxuu leeyahay nin muslimihi inuu diin ahaan uga raalli noqdo wuxuu yidhi ma dhici karto ma dhici karto waa midda ugu khasaarabada dad badanoo hadda waa arkayna umalaynaya soomaalihii hoole ilaa qofka soomaaliga waxaa lagu yaqaanay amaba lagu yaqaanaa soomaali waa muslim sunni ah soo ma adduunkaas hadda fiiri diin laguma dhigo baalkii baalkii muxaha baasboorkooda qofka diintiisa waa lagu dhigaa baasaboorada caalamka dadka ay dadkoodu kala duwan yihiin waa lagu dhigaa laakiin soomaalida laguma dhigo sababtu waa maxay waa macruuf waa muslim sunnia xataa shiica malow haddeer waxaan arkaayay bogaga qaarkood maraan furay aan waxaan ku arkaayay inay leeyihiin boqolkiiba sagaashan iyo toddoba miyay dhaheen ayaa ayaa ah maaragtay muslimiin gabar xumo lubnaaniyada kitaabay qortana waan ku arkay boqolkiiba sagaashan iyo shan waan ku arkay mid ayaduna mxuaa kuwaas aan ku arkay adigu calaa kulli xaal waxa weeyaan boqolkiiba boqol waa muslim waxasasaas ah weligana noo qorana jirtay waana muslim waana sunni qola hadda markaa leh waxa weeye waa gaalowna waa maqlaysayna umalayna waana jirta waayahan dambe qofkaas gaaloobay fiiri hadda qaacidadaas inaad fahamtaan daruuri wa qofkii ridoobaahi boqolka kuma jiro waa ka baxay qolo kaleu tegey diin kalena loo ictiraafi maa xukunkiisina waa dil haddaba dhegaysa meel kastoo lagu arkay waa la dilaaya haddii xukun jiro islaami ah oo wada waxaweye xukunkaa loo keenaya haddii kale xataa haddii la dilo oo qof iska aan xukunka soo marini dilo tacsiirow leeyahay ciqaab kale ma laha yacni iftiaad fi lxukmi aa la leeyahy haddii xukun islaama fulayaa jiro aa la leeyahay iftiaad fi lxukmi weeye xukmigiiyo ku xadgudbeeye loo dili maa ciqaab war soomaaliye war diintan ilaahay idinku manaystood muslim ku tihiin ma waxay idinku tahay koyto wax meel kale oo ergisa ah oo idinkaga yimid miya oo aan wax macnaha idinkugu fadhida laha oo sidii kuwa hore ay dhihi jireen annaga jihaad laguma soo gaarina ee waxaa noo keenay dada oo maaragtay baalkii tijaaraha noo keenay islaamku marka annaga jihaad laguma soo gaarin ee dhiig nooguma daadan waxay yidhaahdaan qof dadkusa waxay yidhahdaan wixii oo si si fudud kugu yimaada si fudud ay kaaga baxaan soo maha si fudud wixii kugu yimaada si fudud ay kaaga baxaan walow taa cagsigeeda ay tahay soomaalida inay jihaad meesha ku timid jihaadna ay maarata gaaladii midhoolkan kaga saartay jihaadna ay sababtu ugu noqotay boqolkiiba boqol muslim ay tahay warkaas labadooda kee rajaxnaawa yaa rajaxan labada ma in dhiig nooga baxay oon dhiig kale ku bixinno oon ilaashanno miya mase waa in si fududay noogu timid si fudud aan isaga sii dayn mase dhiigay noogu timid oo dhiigaan ku galnay oo dhiigaan u daadinay oo dhiigaa ilaahay maarata subxaana watacaala aan u bixinayna oon ilaahay ugu tegayna oon janno ku dooranayna kee waay labada soo saas maa warka marka la rabaa kaas waaye maanta waxay dhahaan maa ukhida bilquwa lam yustaradda ila bilquwa soo maaha waxaa laga yaabaa inaad isku halaydaan inaad isku halaydaana laga yaaba qofba qof ku hadlay waxay yidhaahdaan qolaa midhaa waxay yidhaahdeen meel baraaga cana qofba koomba canaa kusoo shub aasaa mid waxusiidiya yidhaahdeen bal caawa maartay adiga waa lagaa maarmaa koomba biya ku shub mid walba marka shaydaanku waa khatari moogtahay mid walba qalbigiisi wuxuu ku yidhi adiga waa lagaa maarmaayo koomba biyaa kushu meesha meeshaan isugu halaynayna amay gacantaiyada ka baxdaa war waa khatar wey waxaan markaa intaas soomaalidoo dhan ay ka dhaxayda maalka iyo nafta iyo diinta diinta ugu horeysa diinta ugu horeysa yani arrimaha la yidhaahdo usuusha shantaa oo diinta lagu ilaaliyo waxa weeye diinta baalkii lagu ilaaliyo dadka loo ilaaliyo diinta ugu horreysa waxaa ku xiga naf maal cirdiga soo saa maha iyo ubadka iyo wixii meeshaa soo geli karo kale adigu calaa kulli xaal marka waxaas oo dhan ah ilaalin nooga baahan maxaa lagu ilaaliyaa miisaal yaroo waxaa jiray nin odayoo kollay soomaaliya soomaali waa tisdildishe ayaa midda wiilay abtiyuhiina qole ka dishay asgiri baa la yiri tolkiisii ku yidhi waryaal war ma waxaan doorannaa in oo ilmaha yaga wax u roon annagana noo daran mase ilmaha yaga wax u daran annagana noo roon aan doorannaa waxaa la yidhi sfasir kaasuu yidhi haddaan dirirno haddii annagu waa dhimanaynaa buu yidhi laakiin carruurtayada u roon haddaan dirirta iska daynana annagay noo roonta carruurtayda u daran maalin walba carruurtayda baa la dilaago sooma markaas waxay wada gooseen bil ijmaac waxay yidhahan waxa annaga noo daran carruurtayada u roon ninkaas jaahiliga ah oo qisada jaahiligaasiaa ku yimi oo carruurtii naftiisii ka doortay oo carruurtii u doortay naftiisii u raba carruurtiisa inuu ku furto soo ma annaga annaga marka diiga yaga iyo nafta yada iyo cirdiga yaga iyo sharka yaga inaan nafta yada iyo maalka yaga ku furano sida ilaahay uu noo xukumay soo soo jidno soo jidno ma ninkaas ka nida wani jahiliya fiir wadi guri wa waxa weeyaan maaki maxaa alqaatil wal maqtuul fi naar soo wajid oo uu og yahay inuu naar ku gelay yani laga yaabaa dad ilaahay isaga cafiska hay kulay muslimiin ay ahaayeen ilaahay waa soomaali marka laakiin dadciga jaahiliga ah ninkii maarta qaraarkaas raggii ku qaatay haddaan annagoo muslimiina ka yidhano sooce maha arrintaas marka soomaaliyey aan diintayada iyo naftayada iyo cirdigayaga iyo sharafkayaga iyo gobonnimadayaga iyo dalkayaga inaan ilaashano diigayaga naftayaga iyo maalkayaga aan ku ilaashano inaan iska helno waa daruuro meeshaan waxaan meeshaan joogaay waxa meeshaan joogaay xukun maaha xukuumadna ma ahan xukun ma ahan oo waad aragteenoo waxa weeyaan mahiigaa ku duubinaya isagaa hedadaya isagaa maaragtay ku foorfooryahaya isagaa ka kaaba isagaa maaragtay baakadiiqa waa macruuf waay meesha markaa xukuumad soomaaliyeed ma joogto khiyaar ma laha lagana sugi maa marka yacni inaan dadka soomaaliyeed aysan ku qatalmin arrintaas aan aada iyo aada u baraarujinahay war meeshaas dowlad dowlad ma joogto dowladna ma aha dowladna ma aha dowladuna ma joogto dowladnimadu waa maxay soo shacab iyoiyo dhul iyo awood soo maha saddexdaas wa iyo xukun afar kaasa soo yani maxaan ka riyaada waxaa kasoo waxaa soo raacaan ka wadaa qaanuunka ama waxay u yaqaanaan ama xukum aa wax lagu xukumaya macnaha marka intaas midkood miyaa yaalla meeshaan wax hadda meeshaas midkood miyaa yaalla dhal miyay hayaan ma daday hayaan ma diinay hayaan ma maamulay hayaan waxaasoo dhan wax meesha jooga maaha ayaka say isku yihiin waa aragteen meelay u socdaan ma yaqaaniin khiyaaray leeyihiin ma jiraan kuwaa maagashaday maaragtay meelo ku shirshir oo la kala cayday kii soofaru yidhi waana maqlaydin ee dadaadiisa arrintii isagaa isagaa meesha ku war meeshaan marka wax idinkama joogaan waxa weeye dadka qof walba qofkuu yaqaano hana kaceliyo hana kala hadlo midda ugu dambaystii aan ka rabo inaan taabto waxa weeyaan soomaalida qaab aan hadda wadaadada aanaan u badnayn ayaa jira laakiin sunnada ku jirta nabigu sal allahu calayhi wasalam waxaad arkaysaa inuu qolana ou ammaanayo sida aslam saalamaha allah difaar kafaraha allah orana saxiix qolana ou habaarayo oo sida maaragtay waa anas uu warinaayo fi saxiixi uu ku warinaayo uu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalama shaha bil buu qunuuday buu leeyahay asagoo yadcuu calaa ricyi wadakwaana wa bani lixyaana wayaquulu cusaya casat illaaha warasuulahu orana soomaali hee bani markaas uu habaarayaa buu yidhi nimankii waa nimankii quraada dilay waay toddobaatan nin oo niman quraaha oo yidhaahdeen halaloo soo dira waa islaamnay aasay kow ka haalnimaa ka baxay ama laba si riwaayaadku kala duwan yihin marka nimankii saasaa marka nebigu sala allahu alayh wasalam waxa weeyaan kuwaasna waa habaarayaan kuwaasna u ducaynaya kuwaasna waa habaarayaan kuwaasna u ducaynaya waxaan leenaha maanta annaka waxaan leenaha maanta soomaaliye saddex qolo fooqfooqaarta oo edabdarra dartood waa kuwa barka ku darsaday marka waxaas marka sax maaha waana dulmi cadwa laakiin waxaan uga jeedaa yani dadka awoodda tirsanaya oo qabaa'ilka soomaalida waaweyn oo hawiye iyo daaroon iyo dir iyo raxweyn fooqfooqaara oo ta'diirka ku yeelan kara arrinta soomaaliya ku yeelan kara waxaad ogaataan waa taariikh maanta maanta waa taariikh taariikh baa qormaysa nimankii axmed gurey kitaabkii laga qoray waa yaalaa qolo walba siday ahayd waa ku qorantaha waa taariikh waay haddana ninka la yidhaahdo maxaa cabdilla xasan gabayaalkiisa waa ku qorantaha qolo walba waxay maanta islaamka u geysatay iyo qolo walba siday ahayd waa qorantahay waa taariikh maantana taariikh kala qormaysa afartiina qolay waxa weeyaan taariikhda maantay qormaysa oo ah inaad soomaali aad ku ridaan god aynan ka soo bixi karin iyo inaad ka bixisaan oo aad maaragtay bahalkii maxay ahayd samaawaadka ku xidhaan iyo ilaahay labadaasaa maanta idin hortaa labadaasaa maanta idin hortaa weliba waxaan ku darhaya ilaahay baan aan baryay ilaahay baan baryay waxa weeye qoladii maanta gaaladu sida ay rabto u saxiixda ah barnaamij iska day marka waa gumoobayaan ogaada marka waxaan ugu bedelaynaa waa gumoobayaan wallaahi ilaahay qolada kor u qaadaana ilaahay kor u qaadaya ilaahay qoladii ilaahay kor u qaadana kor allah u qaado qoladii ilaahay ka hiilisana allah ka hiiliya taasaa ku filan soo moo jeeda qoladii ilaahay ka hiilisa allah ka hiiliya waana jiri jirtay carabtuba saasay ahayd qoladii ilaahay ka hiilisay hoosay tagtay soo moo jeeda hoosay tagtay qoladii ilaahay u hiilisayna koray tagay mar waxyaalaha la yaab kale reer bani juhayne iyo qolada aslamta iyo wuxuu dhihi jiray ninka la yidhaahdo cuyayne ibnu xusn wuxuu dhihi jiray kuwii xumaayo dariiqa goyn jiray oo maaragtay dadka dhici jiray aa ku raacay uu dhihi jiray ee nimankii fooqfooqaaray oo maaragtay baalkii reer qadafaan iyo ragga ahay halkaas baalkii muxuu ahaa ma ay ma aysan ku raacay markaasuu yii nabigu waa wax ka sayaab la waayo imaam axmed iyo ay wariyeen sayaab la waayo cajiibla mar in la akriyo ku fiicanta oo nabigaa wuxuu yidhi iyadoo la dabaaldhigay dabaaldhigi waa jiri jiray ayuu wuxuu yidhi anaa fardaha kaa aqaan kaasuu yidhi anaa raggaan kaa aqaan markaasuu yidhi yaad yaad markaasuu yidhi boqoladoodii markaa uu ammaanay reer najdiigii waagi qoladii ahayd halkaas markaasuu yii beerta waa yii wuxuu yidhi rijaashu waxa weeyaan ragga reer yaman oo maaragtay baalkii alimaanu yamani markaasu qoladii soo taxay rag badan oo reer beni ibraahimadaas ku jiraan iyo guri oo soo taxay buu yidhi kuwaasa kuwaa ka khayr badan buu kuwaasa kuwaa ka khayr badan soomaaliya dadka ay daciifsanayeen kuwaa soomaaliya ilaahay islaamka kor ugu qaada ilaahay islaamka kor ugu qaada oo juhaynadaas iyo maaragtay baalkii qolooyin badan oo leeyahay waxa weeyaan ilaahay iyo rasuulkiisa weli weli kale ma laha dhahay marka qolyaha hadda islaamka u hiilinayana ilaahay kor ha ugu qaado waxaa laga yaabaa inay qolooyin ay maaragtay shalay yaryaraysanayeen inay kor maaragtay ilaahay u qaado oo ayaga maaragtay ay hoostooda yimaadaan waan rajaynaya islaamkana waa lagu yaqaan haddii kalayto waxa weeyaan waxa weeyaan haddaadnaan joogin wallaahi saasay noqonaysa gaalada xuntaah oo aad ka daba ordaysaan wallaahi laa yuflixuun lan yuflixuun insha allahu tacaala marka waxa weeyaan jooga waxaa qashinkaa ka jooga qaanuunadaa baktigaah oo ilaahay dadi kugu bedelaya ka jooga gaaladaas xunxun oo weliba gunta ahi oo dulliga ah ood ka daba ordaysaanna ka jooga waad ku gumoobaysaan wallaahi waad ku gumoobaysaan wallaahi waa ku gumoobaysaan waxa weeyaan joog taariikh weeye wallaahi oo dadkii diiraa maantaba waa dhici karta in laga xoog bato laakiin taariikhda ayay kaa gela taariikhda ayay kaa gela waxyaalaha la yaab kale oon maaragtay waa idinku dheereeyay raalli ahaad waxyaalaha la yaab kale oo aan arkay waxaa ka mid ahaa odayba xabsiga waagaa ku jirta inuu nala kugu keena waa mid iska wareersan oo markii horena suufi ahaa mar kalena meelu u socday meelu ka socday aan gargarin markaasaan warsaday ninkiiaa taariikhaan warsaday waxaa ii soo baxday marka isaguba ii sheegay awowgiis wuxuu ahaa dadkii maxamed cabdilla xasan ka hor yimid oo gaalada raacay uu ahaa fiiriyaa meeshaas ku fiirsada markaasaan waxaan warsaday waxaan idhi ciddiina maxaa oo hadda ka nool xoogaabuu ii sheegay aan saas u badnayn markaasaan wax diinla ma lagu arkaasu i aniga maahe laguma arko asagana waa kaa wareer aa kaa wareersa w markaasa waxaan la yaaba war waxaan idhi marka nimankii marka maxamed cabdilla xasan aakhirana waa u rajaynaynaa taariikhu soo kama tegin soo taariikh noogama tegin somo taariikh noogama tegin nin bahalkii muxuu ahaa oday looran jira odaahir afqarshe ah nin ingiriis ah oo mindha macalin uu ahaa isagu wuxuu lahaa cilmihii yaryaraayoo daraawiishtu ka tagtay ahay afqarshahaas aabihiisa ayaa shaykii raggii taageero ugu horreey u kamid ahaa oo ka mid aha marka wuxuu yidhi aniguu sideed jira aabadkii meesha looga tegaan ahay marka markii dambe ingiriiskii mudda askartii iska noqnoqday markaasuu taariikhda daraawiishtan ragga qoray oo aad ugu jira iyo gabayaalkii ay xafiday markaasa waxaan ku yidhi mari wuxuu ugu yidhi min baa maalin wuxuu yidhi macalin wuxuuna baraayay kelimad ingiriis uu marka sheego oo caan waxba waxay ugu caansan yihiin tilmaamaysa markaasuu yidhi dadka yaa ugu caansan adduunka markaas hebelaa la sheegay hebelaa la sheegay hebelaa la sheegay isagaa marka wuxuu qorow hi gandi gandigii hindiya wa haa gandi waa laisku waafaqay rag kalea lagu warwareegay markaas wuxuu ku hoos qorow yidhi maad mulla maad mulla waxay dhihi jireen sayid maxamed sayid maxamed iyo maad mulla ayagu u yaqaana maad mulla oo yacni wadaadkii waa allah markaasay haddee isaa kaasaa loo badnaaye waa kuwa ayaguna gumaysiga maaragtay ugu badnaaye oo raacay markaasaa lagu buuqoy warkuu yidhi ninkaa fiiri wuxuu yidhi horta saas waxaan u leeyahy u yidhi labadaan nin buu yidhi ninna wuxuu yidhi ingiriiskii caalamka qoraxdu aysan ka dhicin mamlakadooda wuxuu yidhi waddankiisa qalamuu nooga saaro qalamuu nooga saaray yacni qoraal iyo dadka baraarujintii oo nooga saaro bannaankuu naga dhigo saasoo marka famos ku noqday yidhi oo caan ah oo maaragta ugees ninkaanuna xabaduu nooga saaro fiiriya ninkaanuna xabaduna bafiiri ninkii waa laga adkaada sax wa laakiin xataa waxaan ku guulaysan weynaynu maskiisa inaan helno fiiriya marka waxaa ka daran wuxuu yidhi adinka buu yidhi soomaaliya asagaa laydinku yaqaan warkaan rebe kaas wa warkaan rebe kaas wa soomaaliya adinkaa asagaa laydinku yaqaan caalamka haddaad martin buu yidhi oo soomaaliya aad diyaar xaggeen soomaaliya aad tidhaahdin waxaa la leeyahay oo yidhi soomaaliya waxdee maxay taha soomaaliya haddeer lafteeda waa sida markaasaa la leeyahay oo yidhi maad mulla ha yes aa la leeyahay ha fiiri asagaa laydinku yaqaan buu yidhi waxba ma ihidin buu yidhi adinka asagaa laydinku yaqaan asagaa wax idinka dhigay fiiriya gaalkii oo la diriray asaa dhahay markhaatigaa asagaa u furay soo ma ma waraa ku dhiman marka alfadlu maa shahida bihi alacdaa soo ma alfadlu maa shahida bihi alacdaa